إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستور بسم illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaasheena sharafta badan dacalada dunida meel walbo aad ka joogtaan kusoo dhowaada warka duhur ee warbaahinta islaamiga alfurqaan qodobada duhurnimadan aan idinkugu soo diyaarinay aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah biriq ayaa dad ku dishay waqooyiga soomaaliya kadib roob xoogan oo ka dahay halkaas alkataib al ikhbaariya ayaa baahisay muuqaal soo bandhigaya dagaalkii cuslaa ee muqokoriyo sida ay ciidamada xarakada ee mujaahidiinta al-shabaab ula wareegeen magaaladaas dowladda etoobiya ayaa goob madal ah ka sheegtay inay soomaaliya usoo dirayso ciidankii ay ku qabsan lahayd xeebaha dalka mid ka mid ah siyaasiyiinta soomaalida ayaa eedeymo kala duwan u jeediyey madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud maamulka islaamiga degmada saako ayaa gubay waxyaabo dhacay oo ciidanka xisbadu ka soo ururiyeen suuqa degmada warka waxaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan dhegaystayaal xalqada labaad ee silsiladaan ugu magac darnay makaarimul akhlaaq intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobada ugu door koroon ee warka duhur ee warbaahinta islaamiga ah eelfurqaan maanta iminkana u diyaargaroob ah iyagoo fidsan
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
waa hagaag waa saddex iyo labaatanka muxaram kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiryada dhinaca kale haddaanu jileecno miilaadiga waa siddeed iyo tobanka bisha toddobaad ee julaay sannadka laba kun shan iyo labaatanka markaana kusoo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo mid mid u faahfaahsan biriq ayaa dad ku dishay waqooyiga soomaaliya kadib roob xoogan oo ka daay halkaas faahfaahin ku aadan qodobkan waxaa la diyaaraa maxamed qaasim maalintii shalay roob xoogan ayaa ka da-ayay magaalada salaxley oo dhanka koonfureed kaga beegan magaalada hargeysa ee ku taalla waqooyiga soomaaliya roobkan oo ahaa mid weyn ayaa deegaanka biyo dhigay waxaana halkaasi ku dhintay laba ruux kadib markii danab amba biriq ku dhacday intii ay da-aysay raxmadda alle roobka ayaa ka mid ah nicmooyinka oo allaah ku galladaystay addoomihiisa waxaana qof kasta oo muslim ah la gudboon inuu allaah kaga shukriyo nicmooyinka uu allaah siiyey iyadoo ay dhacdo in xiliyada uu roobku da-ayo in musiibooyin ka dhashaan dadka iyo duunyadaba saameyn ku yeesha mahadsaned maxmed alkataab al ikhbaariya ayaa baahisay muuqaal soo bandhigaya dagaalkii cuslaa ee muqokoriyo sida ay ciidamada xarakada ee mujaahidiinta al-shabaab ula wareegeen magaaladaas warbixin ku aadan warkan waxaa la diyaarah yaasir cabdallah
alkataa'ib al akhbaariya ayaa baahisay muuqaal aada u xiiso badan oo lagu soo bandhigayo dagaalkii cuslaa ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen degmada istaraatiijiga ee moqokori taasoo oo dhacda bariga gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya muuqaalkan uu kusoo baxay luuqadaha carabiga iyo soomaaliga lana daaban karo qadar toban daqiiqo iyo ilbiriqsiyo ah ayaa waxaa qeybihiisa hore lagu soo bandhigayaa ciidamada dowladda federaalk oo isku aruursanaya magaalada moqokori kadib markii ay kasoo firxadeen gacantoodana ka baxday magaalada istaraatiijiga ee aadan yabaale gobolka shabeellaha dhexe dhanka kale waxa uu filimku soo bandhigayaa taqadumka iyo horumarka ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka sameynayaan jiidaha dagaalka ka hor inta aysan gaarin magaalada moqokori waxa uuna isdaarka soo sardinayaa sawiro lagu soo qaaday goobaha ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegeen sida deegaanada ceel hareeri ceel qoxle gumare iyo deegaano kale intaasi kadib waxa ay kaamirada alkataa'ib al akhbaariya kugu duweysaa weerarkii kala baxa ahaa ee cutubyo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab labaiyo tobankii bishii muxaramku qaadeen saldhigyadii ay ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen duleedka iyo gudaha magaalada muqokori ee bariga gobolka hiiraan weerarkaasoo lagu daafuray camaliyad nafurnimo oo uu fuliyey naftii hore ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab camaliyadda kadib waxaa saldhiggii ugu weynaayay magaalada ku lahaayeen askarta dowladda federaalk u daadanaya ciidamo aada u hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo wakhtigana uu yahay xilli dharaar cad ah halka goobta la isku fara saarayna ay tahay goob bannaan oo ay dhirtu ku yar tahay isla markii ay rasaasta bilaabataba waxaa goobta isaga firxanaya ciidamada dowladda federaalka kuwaasoo iyagoo dhig la qabto lahayn jiiraya geedaha iyo oodaha ay ku wareejiyeen fariisamahooda sida laga dheehan karo muuqaalka ay baahisay alkataib al akhbaariya kaasoo sidoo kale soo bandhigaya meydadka tobanaan askar iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo bilqan goobta ay ku dagaalameen iyaga iyo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab muuqaalkan ayaa sidoo kale soo bandhigaya mandar qurux badan oo muujinaya qaabka ay mujaahidiintu ula wareegeen magaalada moqokori waxaana qeybaha dhexe ee filimka lagu arki karaa ciidamada mujaahidiinta oo si nidaam leh ugu dhex mushaaxaya fiyaalaha degmada moqokori halkaasoo ay ka muuqdaan astaamaha ay caanka ku tahay magaalada sida masjidka jaamaca ee ku yaala bartamaha moqokori xarunta degmada iyo goobo kale oo qadiimi ah waxaana xilligaas ku lifaaqan kelimad towjiih ah oo uu amiirkii hore ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh mukhtaar abuu zubeer u jeedinayo mujaahidiinta
mujaahidiinta iyagana waxaan leeyahay islaamka ayaan xaggiina looga soo dhicin cadowgana la sabirtama hubkaada cadowga kula diriiraysaan ha noqdo cabsida alleh iskuduubni daacada umaradiinna iyo inaad naftiinna alleh ka iibsataan shahaadana aad dalabtaan ogaada in raayada tawxiidka iyo oogidda sharciga alleh iyo xijaabka gabdhaha muslimiintii ay ku taagan yihiin jihaadkiinna iyo nafurkiinna alle subxaana wa tacaala wuxuu yidhi walowlaa dafcu llaahi innaasa bacdahum bibacd la fasadat alard walaakina allaha duu fadlin cala alcaalamiin
sarkaal ka tirsan dowladda federaalka iyo mas-uul hore ayaa kasoo muuqanaya muuqaalka kuwaas oo horey wacad ugu maray in magaalada moqokori aysan mar kale ku dhic doonin gacanta mujaahidiinta iyaga oo sheegay inay derbi ama gaashaan adag u yihiin dowladda xabashida itoobiya
nimankan waa dhammaystiray joogaan inaan dhammaystirnana annagu diyaaraan u nah booska cilmi hagar anaa maanta joogo liigu bedele lagama yaabo meeshii raggii cilmi hagar ugu weynaa ay ku dhinteen lagama yaabo inuu shabaab oo maradii madoobeed suro lagama yaabo meeshii raggii cilmi hagar ugu weynaa ay ku dhinteen lagama yaabo inuu shabaab oo maradii madoobeed suro
annaga dowladda soomaaliyeed iyo deegaanka qabaa'ilka dego keliya nama khuseeyo waxaan derbi u nahay oo kale dowladda etoobiya waxaan daah u nahay muxuu ahaa dowladdaas etoobiya waxaan derbi u nahay oo kale dowladda etoobiya waxaan daah u nahay muxuu ahaa dowladdaas etoobiya
qeybaha dambe ee muuqaalka ayaa lagu soo bandhigayaa kelimad uu horey u jeediyey macalin aadan xaashi cerow taasoo daaha ka rogaysa asaaliibta ay dowladaha shisheeye u adeegsadaan qabsashada dhulalka muslimiinta waxaa la barta caalamku la bartay oo gaaloo dhanoo khibradda ugu waaweyn oo hadda adeegsata ay noqotay inay samaysato dad cumalo ah dad calooshoodu shaqaystayaal ah dad dalka iyo dadkaba gadanaya oo haggay ka yimaadeen luuqada waa kuu luuqad midabkana waa ku ogyihiin ehelna waa kuu xigaan islaamnimana way sheeganayaan meel kastana ayaga ayaa lagu weerara annagana waxa weeyaan calooshoodu shaqaystayaal baana laku soo weerara maanta oo u suurtageliyey ummaddii iyo dalkiiba inay etoobiya gacanta u geliyaan magacay rabaanba ha loo soo bixiyo dowlad ha lagu magacaabo urur ha loo bixiyo nuucay raba ha loo bixiyo ilaahay muxuu leeyahay يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قال ننكي صار راعة أو كصف نقضة أو مسلم كسر قامية أيها يقول مدي الله نوى الشاقي
waad mahadsantahay yaasir dowladda etoobiya ayaa goob madaala ka sheegtay in ay soomaaliya u soo dirayso ciidanka ay ku qabsan lahayd xeebaha dalka farxaane cali cabdulaahi ayaa haddaba xogihii ugu dambeeyey inooga warramaya maalintii shalay waxaa magaalada muqdisho shir ku yeeshay talishada dowladaha afrika ee ku bahoobay ururka ciidanka ee lagu yeero heeganka bariga afrika ee magaciisa la soo gaabiyo e s f shirkan ayaa daarnaa sidii ay dowladaha ku midaysan ururkan xal ugu heli lahaayeen caqabadaha amni ee haysta balse saraakiishii etoobiyaanka ahaa ee ka qaybgalayay ayaa soo bandhigay qorshe aan ahayn kii ajandaha shirka oo u adeegaya damaceeda guracan ee ku aadan xeebaha soomaaliya waxay goobta shirku ka dhacayay ka sheegeen inay ciidamadooda qaybta ka ah duulaanka magaciisa loo soo gaabiyo ee yuusom ay ka mid yihiin kuwooda badda maraakiib doonyo iyo agabkii ay ku howlgeli lahaayeena diyaariyeen saraakiisha etoobiyaanka ah ayaa shirka ku muujiyey heshiiskii ay adhis ababa ku kala saxiixdeen dowladda federaalka iyo xukuumadda abiy axmed markii la kala qaybinayey ciidanka ka qaybgalaya duulaanka magaciisa loo soo gaabiyo ee yuusom waxayna sheegeen inay xilligaas ay dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh u ogolaatay inay qayb ka noqdaan askarta ay soo durayso kuweeda badda shirka ayaa ku soo dhammaaday buuq iyo sawaxan iyadoo saraakiisha ay soo dirsatay etoobiya ay ku dhawaaqeen fariintii loo soo dhiibay arrintan ayaa muujinaysa in dowladda etoobiya ay doonayso in hirgelinta damaceeda ku aadan qaadashada baddeenna uga soo gambanayso xataa heshiisyada ay la galayso dowladda federaalka si ay u gaarto danta ay leedahay waana halis hor leh oo ku soo korortay ummadda soomaaliyeed mahadsaned farxan mid ka mid ah siyaasiyiinta soomaalida ayaa eedeymo kala duwan u jeediyey madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud maxamed muudey axmed abuu muslim ayaa warkana diyaar ah maxamed xaadir nuur oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaalida ayaa waxa uu eedeemo culus u jeediyey madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh waxa uu sheegay in markii uu xasan sheekh qabtay xilka uu dagaal adag la galay dadka masaakiinta ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho kuwaas oo uu ka barakiciyey guryahooda sidoo kalena uu iibsaday xarumaha caafimaadka waxa uu geesta kale ku eedeeyey in iminka uu colaado ka abuurayo qaybo ka mid ah gobollada dalka haddaba waa kan isaga oo la hadlay warbaahinta siyaasigan waxaad og tahay markii dowladdani xamarkii dagaalkii u adkaa waxay la gashay dadkii qaxootiga ahaa oo magaalada deganaaya oo masaakiinta oo la barakiciyey waxaa la baabiyey wax kastoo dadku isku haynaysay waxaa la dumiyey wax kastoo qiimka qofka biniaadanka adkeynaya waxaa la iibsaday isbitaaladii iskuulladii wax la reebay oo gooniya ma jiraan marka hadda waxaa la baabinaya meelihii nabadda ahaa sida halkaas ay ka muuqato meelo badanna waxa waaye siyaabahan saxayna loo maamulay waxaasoo dhan marka aragto dee meesha waxaa ka muuqanayo in hogaamiye taariikhda si xun u geli doono in uu soomaaliya xasan sheekh waqtigiisu noqon doono asagana uu geli doono diiwaan ah in xilligii ugu xumaaya soomaaliya soo marto shan labaatankii sano dowladaha soomaaliya dhisaya inuu noqon doono ayay noqon doontaa wax oo oo maaragtay xasuus reeb fiicana ma jiri doono marka laga reebo xasuus oo negative ah xasan guguurte ayaa noqday madaxweynihii horseeday dhac burbur guryo boob waad mahadsan tahay maxamed muudey maamulka islaamiga degmada saako ayaa gubay waxyaabo dhacay oo ay ciidanka xisbadu ka soo ururiyeen suuqa degmada haddaba goob fagaare oo lagu soo bandhigaya waxyaabaha dhacay waxaa ka qaybgalay cabdalle mukhtaar
howlgallo baaritaan ah oo uu maalmahan waday maktabka caafimaadka iyo maamulka walaayada jubbada dhexe ayaa waxaa lagu soo qabtay waxyaabo dhacay sida raashiinka cabitaanada iyo daawooyinka noocyadooda kala duwan magaalada saakow ayaa ka mid noqotay deegaanada iyo degmooyinka martigeliyey ka hortaga waxyaabaha lidiga ku ah caafimaadka bulshada iyadoona maalintii shalay oo khamiis ahayd fagaare ku yaala magaalada saakow ee gobolka jubbada dhexe lagu gubay waxyaabo dhacay waxaana goobta lagu gubayay ku sugnaa dhaqaatiir caafimaad odayaal dhaqan iyo waxgaradka bulshada ugu horeyn mid ka mid ah dhaqaatiirta caafimaadka ah ayaa waxa uu ka warbixiyey howlgalkii uu sameeyey maktabka caafimaadka ah iyo waxyaabihii dhacay ee lagu soo qabtay isagoona dardaaran muhiim ah u soo jeediyey bulshada waxaan ku sugannahay degmada saakow waxay baaritaan lagu sameeyey dhammaan farmashiyaalka baqaarada biibatada dukaamooyinka waratada kulli waxaa lagu soo sameeyey baaritaan baaritaankaasoo lagu soo aruuriyey waxyaalo dhacay waxyaalahaasoo ay ka mid yihiin sida raashiinka baastada ugu badnayd bagaashka waxaa ugu badnaa oomada ugu badneed waxaa kaloo lasoo aruuriyey cabitaano sida sbritka fiimtada waxaa kaloo lasoo aruuriyey maxaaladahay caleenta waxaa lasoo aruuriyey nanaca noocyadiisa kala duwan alaabtaasoo dhammaan laga soo aruuriyey daawooyin laga soo aruuriyey maqaybihii dunaa iyagoo dhacay alaabtaasoo maanta lagu gubaayo meel fagaaro ah waxaana ku dardaarmaynaa ummadda in laga taxadiro waxa ay cunaayaan waxa ay cabaayaan daawada ay qaadanayaan si loo helo caafimaad maxaa jira maahmaha ingiriisa waxaa dhahayso prevention is better for treatment taasoo ah in ka hortagga uu ka wanaagsan yahay daaweynta sidoo kale waxaa goobta ka hadlay malaaq biyey malaaq axmed naqiibka guud ee walaayada jubbada dhexe isagoona u mahad celiyey maktabka caafimaadka geesta kalena si aad ah ula dardaarmay ganacsatada waxaan leeyahay ganacsatada ilaahay ka cabsado wixiinu ha noqdaan wax xalaal ah alaab dhacday inaad gaddaan waxaad ogaanaysaan dadkiina iyo ehelkiina yaad baabi'inaysaan yaad wax ka geysaan beri dadkeed saa u gashaan waxaad gadaa u xanuunsaan yaa wax ka geysaan maktabka caafimaadka shaqada uu qabtay waa ku mahadsan yahay waanu soo dhaweynaa laakiin shaqada waxaan rabaa in la dargeliyo waxaa si dardar leh walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe uga socda howlo baaritaano ah oo lagu soo ururinayo waxyaabaha dhacay taasoo kaalin weyn ka qaadanayo maktabka caafimaadka ee walaayada dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale degmada salagle loogu gubay waxyaabo dhacay oo dhibaatooyin adag dhexalsiin karay bulshada
waad mahadsan tahay cabdalle warkan dhegeystayaal duurnimadan waxaad kala socotaan raadiyaha islaamiga alfurqaan markaana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xalqada labaad ee silsilada aan ugu magac darnay makaarimul akhlaaq oo aad jimco weliba ku dhegaysataan wararka ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed garaar كن بشوشا باسما عند اللقاء دائما فإن الابتسامة حقيقة الوسامة كن صادق الكلام تجل في الأنام حدث بما يناسب لكل من تخاطب حتى ولو في الغضب وثورة التعصب إياك والبذاءة والفحش والإساءة كن طاهر الفؤاد من درن الأحقاد وليس مثل الحسد مهلكة للجسد فإنه ما أعدله يقضي على من حمله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وحلقة لبات وحنكا هضلينا الإخلاص إخلاص كوحوي الله سبحانه وتعالى حويري وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ikhlaaska waxaa weeye akhlaaqda iyo dhaqanka suuban oo islaamka oo dadka muslimiinta ay ku dhaqmaan oo ilaahay u jideeyey sayidkiisa wey sayidul akhlaaq baa lagu magacaabaa culimmada islaamku markay fiiriyeen ikhlaas waxay ku magacaabeen sayidul akhlaaq akhlaaqda wanaagsan waxaa sayid u ah oo in lagu saleeyo ay tahay ikhlaas oo camalkaaga ilaahay dartiisa inaad u samayso waxaad ka tegayso ilaah daraaddiisa inaad ugu tagto oo dhib ah wixii aad suubinayso wanaagana ilaahay daraaddiisa inaad u suubiso dadka sida wanaagsan aa ula dhaqmayso ilaahay dartiisa waa inaad u samayso ilaahay markaad la dhaqmaysana ikhlaas iyo dar alle inaad u samayso camalka oo dhan sidaasuu ku wanaagsanaanahayaa alle subxaanahu watacaala wuxuu yidhi aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala allah waxaa weeye kan geeridii noloshaba abuuray wuxuuna u abuuray inuu inku imtixaano midkiina camalka wanaagsan camalkaa wanaagsan waxaa weeye waa camalka ikhlaaska ugu ikhlaas badan waay camalka ugu wanaagsan axsanu camalan baa ilaahay cabiray midkiina camalka ugu wanaagsan marka camalka axsan goormu noqdaa waa marku uu ikhlaas badan yahay ilaahay in loola jeedo oo loola qistahayo marka ay badan tahay waay marka ay badan tahay camalka inuu waafaqsan yahay kitaabka iyo sunnada shareecadii alle subxaana wataala uu jiday wuu waafaqsan yahay qof allaala qofkii markaa camalkiisa uu ka waafaqsan yahay dadka kale kitaabka iyo sunnada oo ikhlaaskii iyo daacadnimadii ilaahay wejigiisa loo baraxtira kaga dheeray dadka kale uu ka camal wanaagsan yahay waana halka la rabo addoomaha inay ku tirtamaan qof walbuu is yiraahdo yaan lagaa camal wanaagsanaanin kitaabka iyo sunnada yaan lagaa xigsan ilaahay subxaanahu watacaala camalkaaga u baraxtiro qasadkaaga een, xagga ilaahay subxaanahu watacaala ah yaan lagaa badin qof walba in lagu tirtama ay tahay Ee, sheekha la dhihi jiray fudayl ibni ciyaad baa wuxuu dhihi jiray een, camalka ilaa uu noqdo een, mid khaalis oo ilaahay wejigiisa u baraxtiran een, xaggana uu noqdo sawaab mid waafaqsan sharciga alle subxaanahu watacaala ma noqonayo maqbuul mana soo gala ayukum axsanu camalan ma soo galayo saasuu dhihi jiray marka allena subxaana watacaala wuxuu leeyahay dadka waxaa la faray uun allaha inay caabudaan iyagoo camalkooda iyo diintooda allaha u baraxtirayo nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasaxbi wasalam xadiis wuxuu ku yidhi akhwafu ma akhaafu calaykum ashirku lasqar aad baan idinkaga cabsanahayaa buu yidhi shirkiga yar markaasaa waxay waxay weydiiyeen saxaabada ridwaanullahi tacaala calayhim ma shirkul asqar bay weydiiyeen shirkiga yar muxuu ahaa nabigu wuxuu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam arriya statusku ku jawaabay markaasuu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam yaquulu llahu tacaala lahum yowma alqiyaama yowma alqiyaama yowma yujaazi alcibaad maalinka addoomaha uu ka abaalmarinayo bicamaalihim alla wuxuu odhan doonaa idhabuu ila aladiina kuntum turaa'uuna ila aladiina turaa'uuna lahum dadkaad istusi jirteen orod oo aada fi dunya adduunka markaad joogteen fanduruu hal yajid hal tajiduuna cindahum khayra bal wax wanaag oo abaal ah inaad ka helaysaan in kale waana xadiis saxiix ah marka camalkii hadduu ikhlaas waayo muxuu noqonahayaa yowma alqiyaama in la yidhahdo addoomihii ciddaa istusayseen oo camalka daraaddeeda daraaddeeda aad u samayseen ordo abaalmarin iyo khayrka raadsada aniga agteeda waxba kuma lihidin xadiid kale nabigeenu wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi waalihi wasaxbi wasalam ina allaha laa yaqbalu min alcamali ilaa maa kaana khaalisan wabtugiya bihi wajhuhu alle subxaana wa tacaala kama aqbalo xagga camalka ilaa wixii alle subxaana wa tacaala u barax tiran oo wejigiisana lagu doono ma ahane abu daawuud iyo nasaa-i baa xadiiskaasi wareeyey waana xadiis sugan culimmadu muxadisiinsay leeyihiin xadiis kaleeto nabigeena wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi walaalihi wasaxbi wasalam man qaatala litakuuna kalimatullahi hiya alculyaa fahuwa fii sabiili illah qofku u dagaalamo kelimada alle subxaana wa tacaala inay sarreyso isaga ayaa fii sabiilillahi mujaahid ah oo cid kaleeto mujaahid noqonaysa ma jirto ilaahay agtiisa marka camalka mar kastoo ilaahay u barax tiran yahay mar kastoo ilaahay agtiis laga aqbalo oo lagu dheefsado adduun iyo aakhiraba mar kasta oo camalka wax kaleeta ay dheeheen oo ilaahay lala wadaago oo ikhlaasku uu ka baxana mar kastoo camalkii uu macno beelo waay adduunna aan waxba laga helayn aakhirana waxba laga helayn lagu khasaarayo waay marka dadka muslimiinta ah anigoo naftayda ka bilaabaya ikhlaaskaas waa in lagu dadaalaa ikhlaaska waa in lagu dadaalaa diinta dadka muslimiinta way ka warhaayaan maanta diinta wax badan baa laga ogyahay laakiin camalfalka iyo ikhlaaska ayaa yar inta diinta ku camalfalayso waxaa kasii yar inta ikhlaas u samaynayso marka alle subxana wa taala hanugu ersaago muwaafaqada diinta sida ay tahay loo raaco iyo iyadoo ilaahay dartiisa diintaasi loo dhaqangeliyo allahna waafajiyo jazaakum allahu khayra wabillahi towfiiq من عظيم الحرم في الدين قطع الرحم ووالداك برهم ولا تقل اف لهم فالبر دين في الولد يقضيكه في يوم غد والمرء بالتواضع يرقى ذرى المواضع وكن عفوا كيسا لا تنتقم ممن اسى فالعفو ممن قدر فعل الكرام الكبرى ولا تكن جبانا مستصغرا مهانا warkii dhegaystayaal duhurnimadan aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa inaga intaa